بsm الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmacيin ama bعdu qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab الصlaaةi عlى الشhhيd baabu bayaani xukmi الصalaati salaadii xukunkeedii caddayntiisii buu u baab yahay cala shahiidi qofka shahiidkaa lagu tukado shahiidkana halkan waxaa loo jeedaa qofka ku dhinto macrakada ama dagaalka muslimiinta iyo gaalada goobtana ku dhinto ayb dagaalka marka muslimiinta iyo gaalada waxaa baxaayo haddii uu ku dhinto dagaal ou muslim calaaqo uu la leeyahay ama uu ku dhex jiro dagaalkaas marka muslimku dhexdiisaa wuxuu noqon karaa dagaal fidno ah ama wuxuu noqon karaa dagaal isaga xaq ah sida qof yacnii baaqi la dagaalamayo imaam iyo dadkiisii oo dad fallaagaa ku fallaagoobay la dagaalayo oo kale oo qitaalulbuqaah waxa la yidhaahdo iyagu maahan baabkan hadda aan joogno shahiidkuma aha oo iyagu waa la dhaqaa waa lagu tukanayaa maadaama maxaa yeeley dad muslimiina dagaalkooduu ku dhintay marka macrakatul kufaar marka la leeyahay iyadu waa qeyd waxaa baxaya dagaal kastoo haddii mid qalada uu ahaano waaba qalad asaga mid uu ku saxnaa hadduu yahayna ama mid uu maalkiisii iyo sharaftiisii iyo ku difaacanayay iyo iyo naftiisii uu ku difaacanayo hadduu ahaana uu ku dhintana waa la dhaqayaa waa un la duug waana lagu tukanayaa ayb oo isagu ma la dhahay inkastoo sharcigu uu yidhi man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid haddana xukunkan isaga looma muraadayo ma loo jeedo isaga ayb macrakada dhexdeeda marka la leeyahayna waxaa baxaayo haddii uu dagaalkii gaaladou ku dhintay laakiin goobtii kuma dhimanin dhaawacou noqday waa la soo qaaday gurigiisu isaga dhintay taas waa la dhaqayaa waa lagu tukanayaa markaas ayb ayb kuwa kaloo iyaguna xagga hawaabta ama ajarka shuhadada ka ahna iyaguna meesha waa ka baxayaan oo dad iyaga laftirkooda waxaa jira marka xagga ajarka ama hawaabta shuhado lagu sheegay inay yihiin sida ninka ku dhintay badda oo kale ay qaaday iyo kan guriga uu ku dumay iyo midka gubtay iyo kuwaas sharcigu inay shuhado yihiin waa sheegay laakiin iyaga waa la dhaqayaa waana lagu tukanaa shahiid xagga hawaabta waaye maahane xagga xukunkan adduunyada iyo maku ah masaladaasuu marka rabaa inuu ka hadlo alimaamu albukhaari masaladana marka salaadaas mashruucnimadeeda ama yacnii waa laysu khilaafay oo a'immada qaarna waxay ku tageen inaan lagu tukanaynin xadiidka jaabir ee soo socday deliishadeen qaar kalena waxay ku tageen in lagu tukan karo waxayna deliishadeen xadiidi cuqba ee isaguna baabka uu ku imaanayo labadaas xadiid marka iswaafajin ayay rabaan ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu yuusuf wa huwa tinniisiyu qaala xadaana alleyl qaala xadaanii bnu shihaabin can cabdiraxmaan bni kacbi bni malik can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal kaana annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yajmacu inuu kulminayo bayna arajulayni labada nin min qatla uxudin ee uxud dadkii lagu dilay ka mid ahaa fii hawbin waaxidin hal maro hal maro uma yaquulu wuxuu dhahayey ayuhum koodee ayaa aktaru ay huwa isaguba aktaru badnaansho badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani ou qaato macniyaa qur-aan badan fa idaa ushiira lahu haddii loo tilmaamo oo loo ishaaro ilaa axadihimaa midkood qaddamahu waa ku hormarinaya fi laxdi eelka wa qaala waxa uuna yidhi nebigu ana anigu shahiidun ayaan ahay markhaati calaa haaulaa'i kuwaan anaa markhaati u ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa amara bidafnihim aasidoodii ayuu nebigu amray ou faray in la duugo fii dimaa'ihim dhiiggooda in lagu dhex duugo yacnii iyadoo dhiiggoodii uu ku yaallo in la duugo markhaati si uu ugu noqdo ayb walam yuqasaluu lama dhaqin walam yusalla calayhim mana lagu tukanin marka walam yusalla calayhim taas ayuu ka rabaa ayb laguma tukanin marka marka aan lagu tukanaynin amar nebiga baxshay uun baan loogu tukanaynin wa ilaa nin dhintay inuu salaad leeyahay waa la ogaa kan haddii uusan gaar ahayn xukunkiisa nebiga ma iska daayeen oo ha lagu tukadou dhehi lahaa ayb xadiidkan marka alimaamu shaafici iyo culammada in badanoo ka mid a in allaale intii ku tagtay qofka shahiidka inaan lagu tukanaynin xadiidkan ayay deliishadeen qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala xadaana alleyth qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiib can abi اlkhayr wahuwa abulkhayr alyazani can cuqbata bni caamirin ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama nebigu kharaja yowman maalin ayuu baxay fa sallaa calaa ahli uxudin reer uxud ayuu ku tukaday dadkii uxud ku dhintay salaatahu yacni midla salaatihi salaadiisa oo kale cala almeyiti meydka uu ku tukanayo yani fa sallaa calaa ahli uxudin salaatahu ay midla salaatihi mudaafa u qadaran salaadiisii oo kale cala almeyiti uu ku tukanayay salaadda uu meydka ku tukadoo kale uu ku tukaday uma insarafa waa iska tegay nebigu marka ilalmimbari mimbarka ayuu u gadoomay intii ka ah fa qaala waxa uu yidhi innii anigu faratun lakum ceelal yaan idiin ahay idinka innii anigu faratun ceelalyo ayaan ahay lakum idinkaan idiin ahayo waa idinka sii horreeyaa wa ana aniguna shahiidun lakum markhaati ayaan idiin ahay wa ana aniguna shahiidun calaykum mid markhaati furayo korkiinna markhaati ku furayaan ahay wa innii anigana wallaahi baan ku dhaartay la anduru waxaan eegayaa ilaa xawdii darkayga al'aana haddaanba u jeedaa wa innii ucdiitu waxaa la isiiyey mafaatixa khasaa'ini alardi dhulka qasnadihiisa furayaalkooda ow amase mafaatiixa alardi dhulka furayaalkiisii baa la isiiyey wa innii wallaahi ayaan ku dhaartee maa akhaafu calaykum ka cabsan maayo korkiinna idinkaga cabsan maayo an tushrikuu bacdii gadaashay inaad shirki samaysaan ood shariig yeeshaan yacnii idinkoo dhan ayaa laga wadaa majmuuciinna oo ummatu muxamed oo dhan inay shirki sameeyaan idinkagama baqayo walaakin akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa dushiinna aan uga cabsanayaa an tanaafasuu inaad tartantaan fiiha adduunyada aad ku dhaqtantaan ood ku tartantaan ayb xadiidkan marka xadiid cuqba isaguna wuxuu sheegayaa marka waxaa ku jirto fasallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almeyit ayb xadiidkan marka daahirkiisa wuxuu tusayaa in lagu tukan karo qofka meyd ee shahiidka ah ayb alimaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi salaadan la sheegaayo waa duco janaasada salaadeeda iyo tanna waxay iska shabahaan xagga ducada ee maahan salaad oo afar takbiir u takbiirsaday ayb mana deliil u noqon karto qofka shahiidka in markuu intaan la duugin in lagu tukado maxaa yeele qisadan waxay dhacday dagaalkii uxud markuu dhacay sideed sano ka bacdi sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo yani uxud sanadkii labaade ayay dhacday sanadkii yani saddexaad ayay dhacday sideed sano kadib markii nebigu uu dhiman rabay oo yani ajalkiisii wakhtigiisii uu soo dhowaaday ka bacdi ayuu tegey shuhadaa uxud meeshii goobtii markaasu waa ku tukaday baa layidhi waa u duceeyey baa laga wadaa marka meeshaan alimaamu shaafici saasuu yidhi asalaah bimacnaa macnihii luqada waayo meesha waa duco sababtoo ah hadday tahay midii janaazadee la yaqaanay siddeed sano muxuu u daahiyey rasuulku sal lla cl slam salaad janaaso yacni sanado ka bacdi ma la sameeyee meydku markuu dhintay intaan la aasin baa lagu tukadaa saas darteed marka tan ma ahan salaadii caadiga ahydee la yaqaanay janaasada imaamu shaafici saas bacdi naas marka axaadiis daciifa waxaa soo aroortay dhahayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday toban toban buu ugu tukaday mar walbana xamse ayuu ku soo daraayey oo saa darteed isaga xamse toddobaatan jeer buu ku tukaday riwaayada dhahayo toddobow ku tukaday xamse qaar baa dhahayo waxyaabahaas oo dhan marka waa daciif aad weliba daciif oon sugnaanin ayb xadiidkan marka cuqba waxaa lagu xambaarayaa duco nebiga oo u duceeyey dadkaas oo riwaayaba sii tilmaamaysa oo aswat baabu yani kitaabulmaqaazi uu ku keeni doono imaamu albukhaari ee uu leeyahay kalmuwadici sidii nebiga isagooba sagootinaayo dadka nool iyo amwaadda dadka dhintay marka muxuu ku sagootinaya dadka nool waa la gartay oo waaba kasii tegaya kuwa dhintayna ziyaaradii uu soo ziyaaro jiray oo uu u ducay jiray maadaama uu adduunkii ka tegaayo oo uu aakhiro nebiga u socdo ayuu iyagana sagootin uga dhigaayey ducadooda dadkaas dhintay marka riwaayadan xadiidkan cuqba waa duco xadiidka hore jaabirna waa salaaddii janaasada saa darteed ninka shahiidka ah laguma tukado salaad janaasa laguma tukado duco laakiin waa leeyahay dabcan xadiidkii jaabirna salaaduu ka hadlaa inay nafyiga kan ogolaanshaha sheegayana duco ka waramo halkan baa marka uga hadlay wاlkhilaafu fi الsalaati calى qatiili macrakati اlkufaari mashhuuru qaala الtirmidiyu qaala bacduhum yusallىa calى shahiidi culamada qaar waxay dhaheen shahiidka waa lagu tukanaya wahuwa qowl اlkuufiyiin wa isxaaq isxaaq ibnu raawiya iyo kuufiyiinta qabaan wa qaala bacduhum qaarna waxay dhaheen laa yusallىa calayhi lagu tukan maayo wahuwa qowl اlmadaniyiina wالshaaficiyi waaxmada waa qowlka imaam maalik iyo madaniyiintu ay qabaan iyo shaafici iyo imaam axmed وqاl الشhاaفiعiي في الأm imaam الشhaaفiعي umka wuxuu ku yidhi jaءت الأخbاaر kaأنaha cayaan min وuجuهi متawاaتiraة أن النبيa slى الlه عليه وaلiه وsلم lam يuصلi عalى qatلa أxudi abaartu sidii wax la arkaayo oo kale ku timid buu yidhi oo wujuuh weliba mutawaatira ayay ku timid nebigu inuunan ku tukanin dadkii uxud ku dhintay wamaa ruwiya annahu sallaa calayhim waxa la sheegay oo nebigu inuu ku tukaday ah wa kabara calaa xamsata sabciina takbiiratan xamsana inuu toddobaatan takbiir u sameeyey laa yasixu wax ansaxaya ma aha waqad kaana yenbagii waxaana u habboonayd buu yidhi liman caarada bidaalika haadihi alaxaadiida asaxiixata waxaa u habboon buu yidhi ninka waxaanoo kale uga hor yimid oo ku caariday axaadiidtan saxiixa ah an yastaxyiya calaa nafsihi inuu xishoodaa ficnaalahayayb yani toddobaatan takbiiru u sameeyey ninka keenaya khuraafaadkaas yacni ee ku caaridaya axaadiidan saxiixa ah inuu isku xishooday ahayd buu yidhi qaala wa ama xadiidu cuqbata bni caamir xadiidka cuqba faqad waqaca fii nafsi alxadiidi xadiidka naftiisa waxaa ku dhacday ana dalika kaana bacda amaani siniin siddeed sano kadib inay ahayd yacnii walmukhaalifu masalada ninkan ugu khilaafsan buu leeyahay shaafici abuu xaniife iyo u jeedaa walmukhaalifu yaquulu mukhaalifkuna wuxuu leeyahay laa yusallaa cala alqabri idaa qaalat ilmudda qabri inta la taga janaaso laguma tukanaayo hadday muddadu dheeraato saasoo kale marka mukhaalifka xadiidkan deliishanaayo saasoo qabaa xadiidkanna siddeed sano kadibay dhacday oo nebigu uu sameeyey xadiidkan cuqba ayb qaala wakaannahu sala allahu calayh ali wasalam dacaa lahum waa inuu u duceeyey wastakfara lahum xiina calima markuu ogaaday qurba ajalihi wakhtigiisa soo dhowaanshiyihiisa markuu ogaaday muwaddican lahum bidaalika isagoo ku sagootinaya arrintaa walaa yadullu daalika calaa naskhi alxukmi haabit xukunkii hore ee xadiidka jaabir uu sheegayay in la nasakhay ma tusaayo imaamu shaafici marka diraaya ilaahay siiye nusuusta fahamkeeda ayb labadii nas marka isagu waa jamciyey ayb walidaalika kitaabkiisa umka jusban oo waxaa ku jira ikhtilaafu ulxadiid la yidhaahdo axaadiidta daahirkeeda iska hor imaanayo sida loo jamciyo ama naasikheeda iyo mansuukheeda ayuu caddeeyaa marka imaamu shaafici wuxuu ka mid yahay a'immada yar oo jamcisay xadiid iyo fiqhi labadaba aimada marka labada aad naadirka ku weliba ku ah ayuu ku jiraa walidaalika imaam axmed sujuudda ugu ducey jiray sujuudda ayuu ugu ducey jiray markii la weydiiyena waxau yidhi maa carafna annaasikha waalmansuukha walalcaama waalkhaasa waalmutlaqa waalmuqayada xataa jaalasna shaaficiya caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayad iyo waxyaabaha ma kale aqoonin ilaa aan shaafici la fariisanay oo wax ka faa'iidaysanay wma ashaara ilayhi min almuddati wاltawdiici qad akhrajahu اlbukhaariyu ayضa kamaa sanubayinuhu calayhi bacda hada tawdiicaas iyo kalmuwadic iyo xayaan wa amwaatan iyana waa keeni doonaa meesheeda marka la gaaro ayb imaam axmed waxaa laga wariyey inuu yidhi asalaatu cala shahiidi ajwad asalaatu cala shahiidi ajwadu wain lam yusalluu calayhi ajza haddaynan ku tukanin saasaa gudmayso dadka marka aan lagu tukanaynin oo kale shahiidkaasaa ka mida cunuga meydnimada kusoo baxa iyo ayaa ka mida oo aan caloosh hooyadiisa isagoo qaylinama hadlaayo aan ka soo bixin wayaalkaas labadaa xadiid marka macnahooda waa kaasa meeshaa marka maa akhaafu calaykum an tushrikuu dadka qaar baa ku dhego oo waxay yidhaahdaan xadiidkan nebigu wuxuu leeyahay anu idinkagama cabsanayo shirki inaad samaysaan saa darteed ummaddan shirki maba ka dhacaayay yidhaahdeen nebigiiba ummaddan inay shirki samayso ugama cabsanin waxaan la daldalaayo shirki ha layska ilaaliyo shirkiga iska jira la leeyahayna xadiidkaanaaba diidaayay dhaheen fiiri marka meesha sharaxa maa akhaafu calaykum an tushrikuu ay calaa majmuucikum idinkoo dhan inaad shirki wada samaysaan kulligiin aada mushrikiin noqotaan ood kulligiin shirki ku dhacdaan idinkaga cabsan maayo dad hadday ku dhacaan kuwo kalaa ummaddan u badbaadayo oo ummaddan towxiidku ka dhammaan maayo waa macnihi lianna dalika maxaa yeele qad waqaca min albacdi acaadana allahu tacaala maxaa yeele shirkiga ummaddan qaar ka midowba ka dhacay waana laogyahay acaadana allahu tacaala buu yidhi wafii hada alxadiidi mucjizaat lilnabiy sal ly slam walidalika awradahu lmusanifu walidaalika awradahu lmusanifu musanifku marka xadiidkii buu soo arooriyey fii calaamaati اlnubuwa kama sayatii baqiyaة اlkalaami calayhi hunaaka in sha allahu tacaala meeshaa marka fahamkeeda waa in saa loo fahmo oo rasuulku sal ا ly slam wuxuu yidhi laa taquumu saaca xataa taطariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa waqtigu siduu isku bedelaya saacaddu ma dhacaysa ilaa naagaha reer dows ay u soo safraan oy baridooda dhaqdhaqaaqdo barida dhaqdhaqaaqeeda kinaaya waxaa weeyaan inay owr iyo usoo raacaan iyo rati iyo hadday naagtii rati iyo xayawaan ordaayo soo korto waa dhaqdhaqaaqee dabcan kinaaya marka waa usoo safri doonaan way sanamkii dilkhalaso la dhihi jiray ayb rasuulku isagoo noolna waxyaaba uu dadka ka celiyaaba jirtayba oo ay ka mid ahayd markii nimankii uu yidhi qisadii daatu anwaar geed bay arkeen markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahi yajcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad markaasuu wuxuu yidhi innahaa sunan qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha baabu dafni rajulayni wahalaaثati fii qabrin baabu bayaani xukmi dafni rajulayni laba nin duugistooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay iyo waalaaati saddex nin fii qabrin in lagu duugo laba qof ama saddex qof hal qabri in laysla geliyo ma bannaanta mise ma bannaan ayb hadday duruuf keento marka waa bannaanta duruuf hadday keento qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qaala xadaana allaytu qaala xadaana bnu shihaabin can cabdiraxmaan bni kacbin ana jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhuma ahbarahu ana anabiya sala allahu calayh waali wasalama kaana yajmacu bayna arajulayni laba nin ayuu ku kulminaayey oo min qatla uxud uxud dadkii lagu dilay ah ayuu hal qabri ku kulminaayey xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa nebiga dagaalka uxud maadaama dadkii duugistoodii iyo ay dhibaato noqotay oo ay xoogaa yar adka adkayd in wakhti loo helo oo wax la diyaariyo labalabo ayuu hal hal god u gelinaya labadiiba god buu gelinaya marka inay bannaan tahay bay tusaysaa halkan marka wuxuu leeyahay saddexdana xaggee ka soo gelaya marka warawaa asxaabu sunan can hishaam bni caamir alansaariy qaala jaaءat ilansaaru ilaa rasuuli illahi sal ly slam yowma uxud faqaaluu waxay dhaheen asaabanaa qarxun wajahdun abaar iyo dhibaataa nagu dhacday qaala waxa uu yidhi axfiruu wa awsicuu godka qoda waasiciya wajcalu rajulayni waalhalaaata fi lqabri labada nin ama saddexda ninna hal qabri geliya oo ku duuba danaa keenta marka saxaxahu tirmidiyu saddexdana halkaasay ka imaanaysa waaldaahiru ana almusanifa ashaara ilaa hada alxadiid wa ama alqiyaasu fa fiihi nadar liannahu low araadahu lam yaqtasir cala alhalaaati bal kaana yaquulu maala dafnu rajulayni faaktar ayuu dhehi lahaa marka labadana nas waa loo hayaa saddexna in hal qabri la gelin karo waa loo haya wayuqadu min haada waxaa laga qaadanaya arrinkan marka jawaasu dafni almar'atayni fii qabrin laba naagna in hal qabri la geli karo laba naag in hal qabri layskula aasi karo wa amaa dafnu اrajuli maca almar'ati nin iyo naag hal qabriba laysla gelin karaa mas'alada saddexaad baa laba nin in laysla geliyo laba naag in laysla geliyo wuu sheegay nin iyo naagna wuxuu yidhi waama dafnu الrajuli maca almarأati farawaa cabduلrazaaq biisnaadin xasani can uwaatilata bni اlasqac annahu kaana yadfinu اlrajula wاlmar'ata fi اlqabri اlwaaxidi saxaabigaas nin iyo naag ayuu qabri ku duugay fayuqadimu اrajula ninka hormarinaayo wayajcalu اlmar'ata wara'ahu naagtana gadaashiisa ayuu yeelayay wakaannahu yajcalu baynahumaa xaa'ilan min turaabin walaa siyamaa in kaana ajnabiyeyni marka caro iyo waxyaabahaas iyo dhoobo iyo wax inuu kala dhex geliyo labadooda ayuu samaynaya hadday marka duruuf keento waa matalan waa dhici kartaa duruufta lama xadidi karo sharciguna ogow masaa-isha fiqigaa sidooda caqaa'idka iyo cibaadaadka waxba kuma soo ziyaadaan ayaga soo ma fahmin laakiin mararka qaarkood waxyaabaha yacnii duruufaha iyo waxyaabaha ku xiran ama yacnii axkaamta furuucda ah caqaa'idka maana waxyaabahan furuucda ah mararka qaar duruufuhu intay isbedelaan xunku inuu isbedelo waa dhici kartaa markii dhul waasaco la haysto qabrigu ciriiri ounan ahayn ha waa la yeeli matalan dhulkii ciriiri waaye qabriga waa la gataa matalan adduunyada meelaha qaarkoodna waa saas nacan waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood konton kun oo dollar in lagu gato qabrigaas konton sanow gadanaa qofka marka dhacan ama soddon sano ama labaatan sano meeshaas gadana laba qofaa dhimatay marka muslimiin nin i naag ma haystaan meel kale konton kun yaa yaa alla in lagu soo ururiyaa laga yaabaa ta kale see leeda geed maa la kor saarayaa marka halkaas qabriyaa inta la galaa labadooda layskula duugaya saanaana la yeelay qofka marka maahan waaqaca uu joogo keliya inuu ku tusaale qaata nacan uu yidhaahdo aniga halkaanaan jooga dhulka ka batay oo qabri iyo helidiisuba aynan dhib ahayn adduunku saas maahan xataa iska dhaaf meelo kale carabtan meelaha qaarkood waa la bixiyaa dabuuru hadday muddo joogaan ay baaliyoobaan ma lafihii lays yidhaahdo markaan wax damba ma dambeeyaan waa la bixinaa qolo kale lagu duugaan dhulkaa cidhiiri aho yar marka annaga ilaahay dhul waasicowna siiyey alxamdulilah laakiin haddaad tiraa sayay ku dhacaysaa nin naag in laysla duugaba say ku imaanaysaa qof aan khibro lahayn waay ama waxba aan arkin muuqada dadadka qaarkood baa fiqiga markay ku arkaan waxaas hadday dhacan saasaa la sameynaa tan hadday dhacan kan baa la yeelaya waxay u arkaan marka iska maalaayacni oo kale waxaan adiga haddaynan ku qabsanin waa imaan kartaa laakiin markay imaado maxaa samaynaya marka ma adaa ijtihaadaya marka mase markaasaad garanaya kitaabka wax loogu dhigay inay wax weyn ay ahayd marka culimmadan adiga diinka waa kaa faham badan yihiin yacnii caqliga aada leedahay waa kaa badan yihiin caqli markay noqotana hadday marka kutubtii dhammayd ku wada qoreen waxbaa jira waa loo baahnaa mar baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan arkin qasla shuhadaa'i shuhadada dhaqidooda tii hore salaaday ahayd shuhadada dhaqidooda qofka aan arkin qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa leytun can ibni shihaabin can cabdiraxmaan ibni kacbin can jaabirin qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi adfinuuhum duuga ayb fii dimaa'ihim dhiiggooda ku duuga yacnii yowma uxudin maalintii uxud buu u jeedaa walam yuqasilhum mana dhaqin sidooda marka ku duuga dhiiggooda markaa sidooda lagu duugayo dharka iyo maxaa laga yeelaa marka alimaamu shaafici wuxuu leey dharka wixii in dhar laga dhigta aan caado loo lahayn waa laga bixinaya matalan iskaalse iyo kuf oo kale jubbad koroo ugu jirtay iyo kale iyo kuwayaalkaas waa laga bixinaya dharka un waxaa loo daynayaa markaa kan caadiga oo markaa de jirka lagu asturto ama macawis iyo shaati hadday tahay ama laba macawis iyo go' kore haddii kuwaas waa loo dhaafaa waxaa kaloo imaamu shaafici uu tilmaamaa dadka meydkaas dhintay dhaxalkiisa leh waxay xaq u leeyihiin inay intay yidhaahdaan annaga dharkan waa ka bixinaynaa dhar kalan waa karfaninaynaa dhar kalaan u gelinaynaa hadday dhahaanna wax iyagu ay leeyihiin dharkaas ay qaadan karaan ayuu sheegay alimaamu shaafici calaa kullin marka sida loo sababta loo yeelayo dhiiggiisa loogu duugayna markhaati inay noqoto axaadiistu kolley saanay tilmaantay yacnii yowma uxudin maalintii uxud walam yuqasilhum mana dhaqin marka maxalu shaahidka walam yuqasilhum taas u ahay wuxuu yidhi ashaara bidalika ilaa maa ruwiya can saciid bni اlmusayib annahu qaal yugasalu shahiidu shahiidka waa la dhaqaa buu yidhi saciid bni اlmusayib lianna kula mayitin yajnubu fayajibu gasluhu meyd kastaa waxa uu yidhi ama yujnibu waa janaaboonayaa meyd kasto fayajibu gasluhu marka dhaqi fayajibu gasluhu dhaqidiisa marka waajibaysa ama qusluhu in loo qubeeyo xakaahu bulmundir saciid ibnu musayib baa wuxuu yidhi meydka oo dhan ama shahiidhaada ama cid kale ha aada waa la dhaqayaa maxaa yeeley meyd kasta waa janaaboodaa xakaahu ibnulmundir ayaa sidaas xikaayooday qaala wabihi qaala alxasanu albasriyu xasanulbasri sidaasuu yidhi isaguna laakiin xadiidkan baa tilmaamay warawaahu bnu abi shaybata canhumaa iyo can saciidin waalxasan wa xukiya can ibni surayj min ashaaficiyati wacan hayrihi wahuwa min ashuduud wuxuu ka mid yahay marka masaa-isha shaadka ah buu ku jiraa shahiidka marka lama dhaqo haddii junub ama xaa'id uu yahay ka hor naag hadday tahay xaa'id hadday tahay ninkii isagoo junub ah buu dhintay oo la ogyahay maalan ayuu dagaal waxa ku dhintay macrakadii ku dhintay mala dhaqaaya culamada qaar baa waxay leeyihin xandala asoo junub abuu uxud ku dhintay malaa'igtiiba nebiga wuxuu yidhi waxaan arkay malaa'igtii oo dhaqayso xadiidka hadduu ansaxo xataa mala dhaqaayo maxaa yeele malaa'ig dhaqiddeedu dhaqideennoo kale ma aha annaga dhaqideenna xukun takliif aw oo aan gudanayno waajib ah ama farad kifaaye ah haddii marka malaa'igaa dhaqday loogama kaaftoomeen haddii qubayskiisa uu waajib yahay meeshaa marka waxaa ka cad qubayskiisa inaan waajib ahayn baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man yuqadamu yaa lagu hormarinayaa fi laxdi godka ilka wa sumiya allaxda ayaa lagu magacaabay wa sumiya waxaa lagu magacaabay iilku allaxda liannahu maxaa yeele fii naaxiyatin dhinac ayuu jiraa wa kullu jaa'irin mid kastoo iilan leexsan mulxidun multaxadan macdilan makaanu iilasho makaanu leexasho looga leexdo cadaabkiia multaxadan walow kaana mustaqiiman hadduu toosan yahay qabrigu iil iyo gees aan u qodnayn kaana dariixan dariixaa layidhaha dariix godkii baa layska qoday gees lagama qodin iil looma samaynin dariix ama shiq waa la qoday gees baa loo qoday waxaa weeyaan laxdi labadooda yaa fadli badan laxdiga iyo shiqiga laxdigaa fadli badan nebiga waxaa laga wariyay allaxdu lanaa washiqu ligayrina nebiga isaga markii la duugaayona laxdi baa loo sameeyey taasi marka waxay keenaysaa nebiga ilaahay wax fiican unbuu u dooray waa inay taas fadli badan tahay mararka qaarna dhulkay ku xihan tahay dhul il laga qodi karaa waa jiro in dhul aan laga qodi karin dhulka hadduu aada u jilicsan yahay il lagama qodi karaan u malaynaya waa soo dumaa mar walba hadduu adag yahay laakiin dhulka il waa laga qodi karaa marka dhulkii jilicsan shaqi baa laga sameynaya dhulku hadduu adag yahayna iilaa loo sameynaya qaala xadaana bnu muqaatil wahuwa maxamed bnu muqaatil qala akhbarana cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala akhbarana leyt bnu sacdin qaala xadaanii bnu shihaabin can cabdiraxmaan bni kacbi bni maliki can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulka kaana wuxuu ahaa yajmacu inuu kulminayo bayna rajulayni labada nin min qatlaa uxudin uxud dadkii lagu dilay ka mida fii tawbin waaxidin hal mar uma yaquulu wuxuu dhahayey ayuhum koodeeba aktaru badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani la qaato faidaa ushiira lahu haddii loo ishaaro ilaa axadihimaa midkood qadamahu fi laxdi ilka ayuu ku hormarinayey wa qaala waxa uu yidhi ana shahiidun ayaan ahay shahiid calaa haaulaa'i kuwanan markhaati u ahay wa amara bidafnihim ayuu faray bidimaa'ihim in lagu aaso walam yusalli calayhim kuma tukanin walam yuqasilhum mana dhaqin marka tarjamada maxay ahayd yaa lagu hormarinayaa iilka ninkii qur-aan badan labadooda ninkii qur-aan badan qur-aan badan ninkii yaqaanaa lagu hormarinaya qaala waahbarana alwsaaciyu can الzuhriyi can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam yaquulu liqatlaa uxud nebiga wuxuu ku dhahayey yacnii shanigooda ayu haaulaa'i kuwan kuwan kee aho akharu badnaansho badan akhdan xagga qaadashada lilqur'aani uu qaato fa idaa ushiira lahu haddii loo tilmaamo ilaa rajulin nin qadamahu fi laxdi ayuu ku hormarinayay qabla saaxibihi marka diinta aqoonteeda laysku qiimeeyaa ilaahay iyo rasuulkiisu iyo dadka suubanoo saalixiinta dadka waxay ku qiimeeyaan diinka dadka kaleo iyagu micyaar kale iyo qiyaas kale iska lahoo indhaku garaadlayaalka un iska ah waxay arkaan keliya un feefeeriyo iyaguna wax kale ay ku qiimaystaan oo cabir adduunya u saaran qofkawa qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi fakufina abii aabbahay waa la kafaniyey wa cammii iyo adeerkay fii namiratin waaxidatin hal go ayaa karfan looga dhigay dadkaas marka dadka ugu qiimaha badnaa muslimiintay ahaayeen haddana adduunyada saasay uga tageen aakhiraday laakiin wax weyn haystaan wa qaala sulaymaan bnu kaiir qaala xadaanii الzuhriyu qaala xadaanii man samica jaabiran radia allaahu canhu xadiidkan marka waxaa la yidhi idiraab baa ku jiro marna zuhri ciddii u warantay ma sheegin mar waa tilmaamay idiraabkaasna marka daaraqudni kitaabkiisa alilzaamaat watatabuc ayuu ku cileeyey cillo uga dhigay idiraab xadiidka laakiin imaam ibnu xajar iyo alimaam nawowi iyo waa ka jawaabeen riwaayaadkan marka ibhaamka uu ku jira ma dhibayaano cillo ku noqon maayaan midda kale ayb halkanna wuu ku sheegay oo ninkii magaca sheegay waxbuu soo xifdiyey kii kalena ma xifdinin marka ninkii aan wax xifdinin ma ka xujo badin kara kii wax xifdiyey ayb baabu lidkhiri waalxashiishi fi lqabri ayb baabu lidkhiri geedka idkhirka walxashiishi iyo xashiishka cawska fi lqabri qabriga dhexdiisa la yeelaayo xukunkeeda ayuu u baab yahay qabrigii yacnii in caws ama xashiish iyo geedka idkhirka isaga geed caws iyo xaale waayo laftirkiise in qabrigii lagu cubo oo la yeelo maxaa loogu cubaa oo qubuurta loo gelinaya waxaa loo gelinayaa ciidda iyo waxa la saaraayo alwaaxda iyo inay ay buuxiso meeshaas hadda innaga waxaa laga yaabaa in la yeelo ama fuusto la gooyo in la saaro ama waxaa la yeelaa dhoobo iyo geesaha laga gelgeliyo marka geedahan marka idkhirku wuxuu taraa marka waa xashiish ama caws geesaha ayaa looga soo wareejiyaa ama alwaaxda ama qoryaha meelaha aynan iska haysanin oo ciiddu amay ka dhexbaxdaa iyo laysleeya culayskeeda ayaa lagu daboolaa lagu cubaa idqirku margeed mashhuur oo waayo xijaazna waa lagu arkaa ayb maka iyo madiine iyo waa ku baay waa lagu arkaa meelahay lafa fadhiyaana waa gadaan qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni xawshab qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala xadaanaa khaalidun can cikrimata can ibni cabbaas radia allaahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal xarama allaahu makata ilaahay maka ayuu xarimay oo xaram ayuu ka yeelay falaa taxilu liaxadin qof xalaal noqon mayso falam taxilla uma xalaal noqonin liaxadin axad qabli an iga horreeyey walaa liaxadin bacdii qof iga dambeeyana xalaal u noqon mayso inuu ku dagaalamayo uxillat lii waa la ii xalaaleeyey saacatan saacad gelin min nahaarin maalinka ka mid a maalin gelinkeed ba aniga la ii rugsayey inaan ku dagaalamo haddana waxay ku soo noqotay buu yidhi nabiga sideedii hore laa yuqtalaa lama gooyo khalaahaa yacni cawskeeda ama qodaxdeeda walaa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda walaa yunafaru lama didiyo sayduhaa ugaarkeedana lama didiyo walaa tultaqadu lama qaato luqatatuhaa baadida ku dhacda xaramka ilaa limucarifin qof yaboohinaya maahani marka xaramka haddaad baadi iyo qof wax ka dhumeeya meesha ku aragto looma soo qaato saa adi u milkisid lama milkiyo iyada weligaa waa naadinaysaa un weligaa ma milkinaysa baadida kale laakiin haddaad sanad ama muddo aada naadisid waa iska qaadan kartaa adhow ninkeedii hadduu yimaadana waa gudaysaa iyada laakiin lamaba qaadan kara lama milkiyo qaadin haddaad isleedaha waxaan ama ay dhumaano wax weyn ay yihiin intaad qaaddo hadda dadku meelo waxaa loo sameeyaa alaabta dhuntay la dhigo oo iyada aan laga qaadanin alaabtii dhunto meeshaasaa la geeyaa waxaa ku qoran alaabta dhunto qofkii ay wax ka dhumaanna meeshaasu kusoo raadiyaan inta badan marka qaad qoladaas haddaad isaga dhiibto iyagu meesha unbay haynayaan toban sano kabacdi waxaa laga yaabaa inaad meesha ugu timaado haddaad toban sano kadib soo xajisa lacalla geedkaaga inaad meesha ka hesho waa suurtagal faqaala alcabaasu radia allaahu canhu waxa uu yidhi ila lidkhila geedka idkhilka maahna lisaaqatina fa inahu isagu lisaaqatinaa kuweenna dahab ka dhalaaliyo ayuu u sugnaaday oo dadka dahab ka dhalaaliya ayaa isticmaalo dahabka dhalaalintiisu dab badan baa la rabaa ayuu rabaa marka idkhirkaasay waxay ka dhigtaan xaabo markuu dab noqdana waxay ku dhalaaliyaan dahabka waa iyagaa ku shaqayso wa qubuurinaa qubuurteennana waa la yeelaayo qubuurahana cub ayaa looga dhigaa fa qaala ila lidkhira idkhirka maahane ila lidkhiradaas marka waxaa la dabdiyey ila lidkhira iyo ila lidkhiru ibnu maalik soo sheegay shawaahidu towdiix wa qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam liqubuurinaa wa buyuutina guryaheenna iyo qubuuraheenna ayaan u yeelnaa marka guryaha see loo yeelaa guryaha waxaa looga dhigtaa marka daas wa qaala abanu bnu saalix can ilxasan bni muslim can safiyata binti shayba qaalat samictu اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama midlahu wa qaala mujaahidu can taawuus can ibni cabbaas radia allaahu canhuma liqaynihim wa buyuutihim liqaynihim alqayn waxaa la yidhahdaa kambirta tumo oo shaqadaas ku shaqaysto ninka birta tuma dabuu u baahan yahay dab oo isaga marka uu birtii ku jilciyo ayuu u baahan yahay soo maa iyagaa isticmaala marka isticmaal kaas marka rasuul allow noo dhaaf isagoo aan iska guranno oo aan ku shaqaysanno oo buyuutihim iyo guryahoodana wuu u sugnaado dadka guryahay saartaan marka nebigu waa u ogolaaday meeshaan waxaa laga qaadanayaa dhowr masaa'il oo usuulka iyo waxaas ayaa laga qaadanaya sheegu waxay tahay axkaamta in inta axkaam la sheego haddana gadaal nasqi uu ka imaan karo majliska dhexdiisa iyadoon lagu dhaqmin tii hore hadda majliskan dhexdiisa in la lidkhira lagu yiri waxaa kaloo laga qaadanaya ay yidhaahdeen qaarkood istinaha kutubta usuulka iyo furuucda fiqiga waxaa ku arkaysaa istinaha iyo shayga mustatnaa minhuga inay isla xiriiraan waayo oo haddaad intaad shay qirato maalan hal saac ka bacdi aad tihaahdid ilaa kadaa intaas maahane ma lagaa yeelayo soo mafaham waxaa la rabaa marka shayga aad wax ka soo reebaysid iyo wax aad wax ku reebaysid isku mar in la wada dhaho isku mar oo isku xigaan zaman inuu kala dhex galo lama ogola meeshaan marka waxaa laleeyahay rasuulku warkii hore kuma celinin intuu hadlay warkii dhammeeyey ayaa su-aal la weydiiyey istitnii gadaal unbuu aayar ka raaciyo ilan idkhira unbuu yidhi wakti baa kala dhex galayna lama dhihin marka arrintan oo kale iyada marka waxaa la leeyahay curfiga ayaa wuxuu keenayaa wixii hore wax meeshii marka culamada qaarkood baa waxay ka qaateen majliska dhexdiisa hadduu istifnaha ku dhaco laa ba'sa bay dheheen tanayna u deliishiyeen oo intaan majliskii laga kicin ayaa ilaa lidkhira hadda la yidhi laa ba'sa haddaa marka meel fadhisoo nin aad tidhaahdid laka calaya casharatun toban ayaa igu leedahay fadhigii intaadan ka kicin aad tidhaahdid ilaa talaata waa iska ansaxa ayay leeyihiin culammada qaarkood xadiidkaanayna deliil uga dhigayaan laakiin waxaa dhici karta marka de xadiidkaan in wax kale wax kale uu ku saabsan yahay meelo kale inaan ugu tagnana waa iska suurtagal iqraarka iyo marka laga hadlaayo iyo yaa aada istinahaas iyo aada looga hadlaayo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan hal yukhraju ma la bixinayaa almeyitu meydka min alqabri ma laga soo bixinayaa iyo walacbi iilka licilatin cillo darteed yani baabkan imaamu lbukhaari u baabaysanaya waxay tahay meyd baa la duugay qabriga ma laga soo bixi karaa cillo darteed licilatin marka waxay ku tusay haddaanay cilla jirin in la bixiyaa inay qalad tahay maxaa yeele meydkaa dhib ugu sugan yahay dhib baa ugu sugan marka waa inayna bannaanayn lcilatinna ma loo bixin karaa xadiidka axaadiidtuu keeni doonaa qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala camrun huwa camru bnu diinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhuma qaal ataa rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalama cabdallaahi bna ubay ayuu u yimid bacdamaa udkhila markii la geliyey xufratahu godkiisii fa amara bihi nebiga waa amray fa ukhrija waa la soo bixiyey fawadacahu calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda ayuu dhigay wa nafada calayhi waa ku afuufay min riiqihi candhuuftiisa uga afuufay nebiga wax wa albasahu qamiisahuna waa u labisay sidaanta wuxuu u yeelayaa wiilkiisa ayuu yacnii wiilkiisaoo nin wanaagsan ahaa ee cabdullaahi bin ubay waxay u taraysa mada istaqfir lahum ow laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum nebiga hadda candhuuftiisii iyo qamiiskiisii iyo yani qofka camalkiisa taskiyey karo camalkaaga uu ku taskiyey karaa laakiin camalkaagii oo xumaaday qaraabadaada waxay ku tarayaan man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofkii camalkiisa oo gadaal u dhigay nasabkiisa ma soo dedejinaya taas marka dihniga inay ku jirto salmaan alfarisina wuxuu yidhi wuxuu yidhi ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlaha dhulka muqadaskaa dadkiisu muqadas kama dhigo hadaad maka joogtidoo dembi badan tahay salaad aadan aadan tukanaynin oo yacnii cifriid uun aad tahay meel taagan maka joogistaas aada joogtid muqadas makaa dhigaysa qof isagu marka munaafiq noqday oo diinkiiba aynan af un uu ka yahay oo nacayb iyo xumaan diinkii u qabo ilaahay wuxuu soo dejiyey necab sida qur-aanku ilaahay uu ku sheegay ayb oo uu tilmaamay dalika biannahum ittabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanahu fa axbata acmaalahum qofkii marka hadduu diinta cara oo u qabo waxay u taraysa male hadday boqolaal qof u duceeyaan ama ay janaaso usoo istaagaan waa kanaa nebigibaa waxaa la leeyahay in tastakfir lahum sabciina maratan sheekh sheekh ka qaad midigtana lama dhiga kitaabada agtoodan ha dhigin khayrillah kuso marka haddaanay waxba u tarin marka qofka inuu camalkiisa ilaashado nifaaq iska ilaaliyo shirki iska ilaaliyo kufri iska ilaaliyo muslim dhab dhab ah inuu noqdo ayb oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dadaalo inuu islaamnimada ku dilo markaasaa shafaacada nebiga wax kuu taray muslimka shafaacadoodana ay wax kuu taraysaa ayb faallaahu aclamu ilaahay baa ku cilmile wa kaana kasaa cabbaasan cabbaas ayuu u labisay qamiisan qamiis nebigu waa u abaalgudaayo nin munaafiq inuu abaal ku yeesho diidaayey adeerkiis cabbaas oo qamiis siiyey qaala sufyaanu waqaala abuu haaruun wuxuu yidhi wa kaana calaa rasuuli illahi sal ly salama qamiisaani nebiga laba qamiis ayaa korkiisa ahayd faqaala lahu bnu cabdillaahi cabdullahi bn ubay wiilkiisa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah albis abii aabbahay u labis qamiisaka qamiiskaaga alladii yelii jildaka kan maqaarkaaga ku dheggan oo adiga jidhkaaga taabanayo u dhiib u labis qaala sufyaan fayarowna waxay arkaan ana nebiya sal ly salam albasa cabdallaahi inuu u labisa qamiisahu qamiiskiisa mukaafa'atan limaa sanac wixii uu sameeyey abaalgud oo ugu abaalgudayo waa maxay cabbaas oo uu qamiiska siiyey maxalushaahidka marka xadiidkan iyo tarjamada xaggee iska waafaqayaan cabdullaahi bnu ubay markii la duugay oo godka la geliyey kadib buu nebiga yidhi ha laga soo bixiyo waa la soo bixiyey maxaa marka loo yeelay cillada marka jirta maxay ahayd abaalgudkaas inuu nebigu sameeyo amase wiilkiisaas in qalbigiisa lagu qurxiyo marka hadday kayr meydka yacnii maahan hadda wax uu faa'iido ku helaayo kayrkiis baa faa'iido ku helaya darteed in loo soo bixin karo inay bannaan tahay limaslaxati hayrihi meydka marka waxaa loo soo bixinaya limaslaxati nafsihi iyo limaslaxati hayrihi limaslaxati nafsihi marka waxay noqon kartaa iyadoo la dhaqinaa lagu tukaday salaad laguma tukanin maalan limaslaxati nafsihi limaslaxati nafsihi limaslaxati hayrihina waa maxay dhul nin kale leeyahay lagu duugay markaasuu wuxuu yidha dhulkaan iiga bixin ma rabo dhulkayga anaa iskale ma rabo waa laga bixin limaslaxati hayrihi maal ayaa nin uga dhacay meesha meeshan dahab iyo waxbaa iiga dhacay buu yidhi ama lacagaa iiga dhacday waa inta laga soo bixiyaa la faagaya lacagtii laga soo qaadaa oo qofkii laga siinaa limaslaxati hayrihi kulli kitaabada waa sheegaan waxyaabahaas o dhan fiqiga uu ka hadla yb ee middaan marka qofkii guribuu ku duugan yahay gurigeeda markaasee la yeelaa marka guri baa lagu duugay gurigii ninbaa iskale matalan hadduu isaga leeyahay kolle khilaaf iyo waxbaa ku jiri jiro guri nin leeyahay ayaa aabbi gurigiisi isaga uu lahay aabbihiis ku duugtay hadhow inuu gatow rabaa gurigan masale marka warkeedu aada u badan yahay hadda aada uma xusuusnay fataawal adraciga dhigi jiray waa fiirinaa marka berri meelahaasaan keenayna insha allahu tacala taas marka iyadu waa mas'alo marka ma dhici kartaa in loo baabi'iyo marka waxyaabahaas oo dhan limaslaxati nafsihi walimaslaxati hayrihi walimaslaxati lmuslimiinna muslimiinta yani maslaxadooda iyo iyo nusxan lilaah ilaahay in loo naseexeeyo yani haddii marka iyadana sidaas loo yeelo waa la yeeli karaa oo qabrigii matalan haddii inta la dhiso dhismihi laga badiyo amase buqcadaasba dadka qaarkood ay caabudaan oy wax kale u haystaanba iyo haddii marka meydkiina in loogu naxariisto ilaahayna towxiidkiisii yacnii qaa'im laga dhigo muslimiintaas ku dhibaataysanna laga ilaaliyo haddii inta loo bixiyo qubuuraha muslimiinta lagu duugo lafahaas la bixiyo qubuuraha muslimiinta lagu duugo wax sharciga waxaa weeyaan qiyaas sax ku ah waa sharciga maxaa yeelay haddii nin dhulkiis darteed looga baxshay xaq alle hadduu ku dayacan yahay min baabi owlaa kama owleysan saxaabaduna qubuuraha dhulkay la simi jireen waa ku dadaali jireen weliba cusmaan ayaa kormeer isagoo sameeyey buu wuxuu arkay qabri qubuuraha dhul ha la simo ayuu yidhi qubuuraha ha la simo markaasaa waxaa lagu yidhi hal qabriyo marka wuxuu arkay xoogaa qubuuraha ka yar taagan waa maxay qabrigan markaasaa gabadhiisa inay tahay loo sheega hala baabi'iyo kuwaas kale halala simo shaaficiyaduna waxay qabaan dabcan haddii ada meel uu ku yaallo qubuuro musabala ah waqaf ah haddii lagu dhiso qabriga in la duniyo nusqada minhaajkay ku taalla maxaa yeelay dhibow ku yahay dadka xataa dhulkana isaga iskama laha waxaana tadyiiq iyou keenaa bay leeyihiin haddii marka limaslaxatil amwaadda kale maslaxadooda iyo qofka lagu duugi doono maslaxadiisa haddii la fiiriyey maslaxada tawxiidka maxaa diidi karaan maxaa diidaya maslaxadii tawxiidka iyadoo la fiirinayo in la yidhaha qubuuraha lama ogola in la taago oo la dhiso ama yacnii yacni sifadii sharciga sifo ka duwan loo sameeyo lama ogola kii u samaysanna waa la burburinaya haddii la yidhaahdo diin cusub maaha diin saxiix ah waa tii la yaqaanay waa weliba imaam axmed xadiid uu warinayaa jiro cali ra-a nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalam yaa baxo qubuuraha u tago soo duuyo qubuuraha ka taagan taaka ka badan yaa inta baxo soo dumiyo ninbaa marka baxay wuxuu ka cabsaday marka dadkii oo qubuurihii jujabinaya dadka dabcan waa iska dhibsanayeen dadkan markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahi reer madiinaan ka heebaystay markaasuu yidhi cali baa istaagay markaasuu u kacay waa burburiyey marka cali rasuulka ilaahi waa sameeyey waa u duceeyey nebiga sal sl diin marka waqtigaas jirtay ee in qabuuraha la dhiso oo mar mar lagu sameeyo nalal laga taago oo laga dhigo yacni taas waay diinta cusub imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaan nacayaa buu yidhi qof qabrigiisa an yucadama makhluuqun makhluuq in la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan heer qabrigiisa laga dhigto meel lagu tukado ama masaajid laga dhigo isaga fitno darti isaga aan uga cabsanayo iyo weli hayrihi heyrkiis inuu ku fidnoobo marka xadiidka nebigana waa ka buuxdaa oo xadiidkii abilhayaaj muslim uu werinaye anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan ilaa tamastuhu saxaabadii waa kuwaasaa cusmaan binu cafaan iyo cumarna uu samaynaayo cumar markii ciraaq la furtay qabri waxaa la arkay sanduuq oo ku jira daaniyaal oo ambiyaa bani israa'iil ka mida reer bani israa'iil nebiyaalkooda nin ka mida oo sanduuq ku jiro ayaa loo ayaa loo sheegay oo loo keenay oo la yidhi waxaan aragnay meeshii kisra iyo ciraaq markaan furannay sanduuq oo daaniyaal oo ku dhex jiro oo marka daaniyaalna ambiyaau bani israa'iilu ka mid aha ninkaas markaasuu cumar wuxuu amray koob iyo toban qabri ama labaiyo toban in la qodo xilli habeenana la duugo ninkaas wixii dhammaana laysku malaaso laysku salaaxo oo isku mid laga dhigo si aynan dadka u garanin qabrigiisa siaan loo fahmin yani qubuuraha laysleeyahay waa lagu fidnooba inaan la ogaanin wax diinka ilaahay ka mida cumar binu khadaab uu sameeyey ibnu kaiirkayna ku taallaa tafsiirka ibnu kaiir tafsiir ibnu kaiir iyay ku taallaa waxa loo yeelayana meydka nacayb la necab yahay maahana ilaahay baa ka weyn xaqa alle in la ilaaliyo ayb hebelow jiid iyo yanii sheikh hebelow kac iyo joogso iyo sheikh hebelow adaan caafimaad kaa rabnaa iyo sheikh hebelow yani maryo in loogu xirxiro qubuuraha qaarkood calallaa ka lusho dadaa marka loogu xiraa caafimaadaan rabaa aniga waa loo xirayaa aniga waxaas haddaan helo waxaan keenaa hebel shiika waxaan u keenaa neef wan ah intaa isaa iyo saa calal baa loo xiray markaasaa waxaad arkay qubuuraha qaar waxaa maryo ka lusho maryahan maxay yihiin maryahan dadaa nadar loogu xiray war nadar ma shiiqaa iskale mase ilaaha iskale ma ilaahay laga cabsado nadar ma ilaaha iskale mase shiiqaa iskale dadku waxay dhibsanayaan in laga hadlo waxyaabahaas qaarkood xataa tan ilaahay la dayacayo ma dhibsanayaan ilaahay in laga cabsado ayb meelo kale waxaan ku arkay meeshaas masar hadda masar waxaa ka jiro calal laguma xiro laakiin shabaq shabaqa qabriga ay u samaynayaan shabaq shabaq markaasay waxay yeelayaan qof walbaa wax uu rabow qoraa iyo nadarka waa la qoraa warqad baa lagu qorayaa oo lagu tuuraa qabrigii waxaa arkaysaa waxa waraaqo ka buuxo waa yaabaysaa ayb qabriga wax waraaq loo diraayo ka buuxo waad yaabaysaa shaqo kalaan ku dhex jira ayb qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa bishru bnu lmufadal qaala xadaanaa xusaynun ilmucallim can caطaa can jaabirin radia allahu canhu qaal lamaa xadara uxudun uxud markay timid dacaanii abii aabbahay baa ii wacay min alleyli habeennimo habeenkii faqaala waxa uu yidhi maa uraanii aniga u malayn maayo ilaa maqtuulan mid la dili doono inaan ahay unbaan isu malaynaya fii awali man qofkan uga horreeyo oo yuqtalu la dili doono min asxaabi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam aan ahay yacnii waxaan u malaynayaa beri qofka ugu horeeyo la dili doono asxaabta inaan noqon doono wa innii laa atruku anigu ka tegi maayo bacdii gadaashay acaza calaya acaza mid sharaf badan oo ku weyn calaya aniga korkeyga minka adiga yacnii qof hadda yacnii ilmaha aan dhalay ama ehelkeyga qof sharafta xaggeeda dusheyda adiga iga kaa weyn ma ka tegayay hayra nafsi rasuulillahi sal l salam nebiga nafsadiisa maahane nebiga unbaa nafsadiisu ay kaa sharaf badan tahay laakiin inta kale adiga ayaa ii sharaf badan wa inna calaya dushaydana daynan dayn ayaa aho laygu leeyahay faqdi gud daynteyda wastawsi biakhawaatika khayran walaalahaana khayr u dardaaran oo khayr kula dhaqan gabdho badan baa la dhasheen walaalihiis ahaayeen fa asbaxnaa waa waa beriisannay fa kaana wuxuu noqday aabbahay awala qatiilin mid la dila kii ugu horreeyey sidii uu malaynayay noqotay wa dufina macahu aakharu nin kale ayaa lala aasay fii qabrin qabri ayaa lagula aasay summa lam tatib nafsii nafsadaydu ma jeclaysanin an atrukahu inaan ka taga macal aakhari ninka kale isagoo la jiro yacnii dagaalkii uxud duruuf waxaa timid meydadkiia bateen labalabaa ayaa layskula aasay oo labalabaa layskula duugay jaabir marka wuxuu leeyay muddo kadib aniga nafsadeyda xoogaa waa isii weysay aabbahay iyo nin kale inay qabri ku wada jiraan marka wuxuu rabaa inuu aabbihiis soo bixiyo meel kale uu ku aaso keligiis faistakhrajtuhu waan soo bixiyey bacda sittati ashhurin lix bilood ka bacdi ayaan soo faagay oo soo bixiyey fa idaa huwa waab isaga oo ka yowmi wadactuhu maalinkii aan dhulka dhigay sideedii oo kale isagoo ah hunayatan wax yar hayra udunihi dhegtiisa maahane xoogaa dhegtiisii baa wax yar xoogaa yar markaa yacni caradu ay wax yar ka cuncuntay ayb meeshaas marka wuxuu leeyahay hunayatan ay shay-an yasiiran wax yar meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa jaabir qabrigii aabbihii iyo ninkii kale ay ku wada jireen buu faagay aabbihiisoo kala baxay meel kaleu ku duugtay duruuf marka iyo cillo in meydka looga bixin karo qabriga meel kale loogu duugay maalan hadda dadka innaga haddaan soomaali soomaalideennan hadda waaqiceennan dadka waxaa laysaga duugaa meelo aan loo fiirsanin mararka qaar waxaa lagu duugayaa dhismo dowladeed dhismihii dowladda bacda mudda dowlaa u baahatay matalan ka tarbiil baa la gelinaa marka lafihii iyo wixii kow meel uun iska bannaan oo dadku ka wada dhexaysaa meyd laga buuxina qof baa iska dhisanayo waxaad arkaysaa hadda meelo meelahan oo kalea isbitaalladan meelahan ku yaalla agahooda meelo waxaa jiray dad laga buuxiyey meydad weliba aan dheerayn maalin kasta qof baa ku imaanayo meeshaasoo dad baa meelahaas dhisto hadda jiindhadi waxbuu rabaa guri iyo inuu ku samaysto musqul buu rabaa inuu qoto xoogaa markuu saas u qodoba xarar iyo wuxuu u tegayaa jaqaf meyd baa ku jira laga tegaya see la yeelaa baa lagu leeyahay meydka waxaa wanaagsan in lagu duugo meelaha qubuuraha keliya loogu talagalo oo qubuuraha musabalada oo waqafka geeya dad hadday dhintaan ama yacnii qubuuraha dadku ama qof uu lahaayo oo waqfay iyagu waxaa weeyaan in laga soo bixiyaa ma badna waa dhici kartaa laakiin ma badna laakiin haddaad ku duugto meel marshadiyadii aad isaga duugto qofkan hade marshadiyadii berri haddii halla dhisay la yahaa meesha baa meydkii baa lagu ahanaysan haddii marka waalidkaa meel noocaas uu ku duugan yahay waxaa kuu bannaan inaad inta baxda ka faagato ood meel qubuurihii waawo caamkaa geysato wax dhibo ay leedahay mardadka qaarkoodna waa su-aalaan meelo fara badanoo noocaasoo dad ay dhisanayeen baa jirtay oo yacnii dad inta laysaga cabiray qubuuranan qubuurana ahayd see la yeelaya marka in la qaado meydka qofkii meyd ku leh waxaa u bannaan inuu ka bixiyo meel kale meel markaa uu ugu badbaadayo uu geysto jaabir marka sidaan markuu sameeyey nebigana waa arkay sala allahu calayh ali wasalam wax ma dhihin rasuulka waa inay bannaan tahay qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa saciid bnu caamir can shucbata can ibni abi najiix can caطaa can jaabirin radia allahu canhu qaal dufina maca abii rajulun aabbahay nin baa lala aasay falam tadib nafsii nafsadeyda ma aynan u wanaagsanaanin xataa akhrajtuhu intaan ka bixiyey fajacaltuhu fii qabrin qabri ayaan yeelay calaa xidatin keligiis ayb waa la yeeli karaa qofki marka inuu saa yeeli karo ayb halkan marka tarjamada markuu bixinayo sharxeeda wuxuu yidhi wa ashaara bidalika ila araddi calaa man manaca ikhraaja almeyit min qabrihi muطlaqan tarjamadan iyo axaadiidtan waxay radinayaan ama ay yacni tilmaamayaan inay qolada marka iyadu dii dadka diidayo oo dhahaya sina qabri laguma bixi karo axaadiidtan baa marka iyagu cagsi ku ah oo radinayso ow lisababin duuna sababin ama qaar waxay yidhahdeen sababtaas waa la ogol yahay maalan haddaan lagu tukanin ama la dhaqin haddaan la dhaqin waa la soo bixi karaa laakiin wax kale looma soo bixi karo kaman khasa aljawaaza bima low dufina bigayri gaslin ow bigayri salaatin faina fii xadiidi jaabir alwal xadiidka jaabira hore dalaalatun cala aljawaazi ida kaana fii nabshihi maslaxatun tatacallaqu bihi min ziyaadati albarakati lahu xadiidka hore ee jaabir waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay inay bannaan tahay meydkii in lasoo bixi karo maslaxo ku tacalluqdo barako ziyaado ah cabdullaahi bin ubay markii la soo bixiyey maxaa loo soo bixiyey nebiga inuu ku candhuuf tufo qamiis nebiga inuu qamiiskiisa siiyo maslaxadaa in loo soo bixi karo ee hadda lama dhaqin iyo laguma tukanin iyo darteed looma soo bixinayo wa calayhi yutanazalu qowluhu fi tarjamati min alqabri wa fii xadiidi jaabir ahaaniyi xadiidka jaabir ee labaad dalaalatun ayaa ku sugan calaa jawaazi اlikhraaji bixintu inay bannaan tahay liamrin yatacallaqu bilxayi arrin ku tacalluqo qofka nool liannahu laa darara cala almeyiti fii dafni meyitin aakhara macahu meeshaan feeriye xadiidka labaad wuxuu leeyahay yaa loo danaynaya xadiidka labaad yaa danaysanaya jaabi isaga maxaa yeele wuxuu yidhi nafsadeyda xaraj iyaan dareemayo aabbaha oo nin kale uu la duugan yahay anaa dhib ku qabay nool saasuu leeyahay ee meydka dhib ma ku qabin isaga macana meydkan wax dhiba kuma qaba haddii nin kale lala duugo waa limaslaxati alxayi qofka nool maslaxadiisa waqad bayana dalika jaabirun biqowlihi falam tatib nafsii wa calayhi yutanazalu qowluhu wallaxdi min alqabri wallaxdi sooma dhihin lianna waalida jaabir kaana fii laxdin buu ku jiray il in laga soo bixi karo wainamaa awrada almusanifu tarjamata bilafdi اlistifhaam lianna qisata cabdillaahi bni ubay qaabilatun liltakhsiis wa qisata waalidi jaabir laysa fiiha tasriixun birafci maxaa keenay marka in su-aal baabun hal inuu yidha hal su-aal inuu keeno su-aasha waxaa keentay buu leeyahay qisada cabdullaahi bni ubay nebiga inay gaar ku ahayd baa laga yaabaa qisadan kale jaabirna nebiga looma kor yeelin oo marfuuc inaanay ahayn laakiin nebigu wakhtigiisii bay dhacday qaala husayn bnu lmunayir baa yidhi uma awrada almusanifu fiihi xadiida camrin wahuwa bnu dinaar can jaabirin fii qisati cabdillaahi bni ubay waqad sabaqa dikruhu fii baabi alkafani fi lqamiisi wazaada fii hadihi اطariiq wa kaana kasaa cabaasan qamiisan marka xadiidkaabuu keenay calaa kullin marka limaslaxati اlmeyit meydka maslaxadiisa wa limaslaxati اlxayi in loo faago cilladaa loo faago waa bannaantahay waxaa la diidaaya waxay tahay maslaxa la'aan iyo ujeedda la'aan in layska faago dad dhintay qubuurahooda la faagfaago lama ogola hadday maslaxa taagan tahay laakiin ama uu jiro cillo way bannaan tahay axaadiidtan dhan iyo tarjamadan bukhaari yaa tilmaamaya بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم